magaalada adis ababa ee dalka itoobiya waxaa heshiis ka kooban afar qodob oo waaweyn ku kala saxiday dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka kumeel gaarka ee juba qodobada ay ku heshiiyeen labada dhinac ayaa waxaa ka mid a dhismaha maamul kumeel gaara oo loo sameynayo gobolada jubbooyinka iyo gado oo jira muddo laba sano ah iyo in adekedda iyo garoonka ay muddo lix bilooda sii maamulaan maamulka kumeel gaarka ee juba kadibna lagu wareejiyo dowladda federaalka qodobada ugu muhiimsan ee heshiiska waxaa inoo soo koobaya ibraahim xasan daandurey iyo cabdilaahi nuur maxamed colombo wufuuddii ka kala socotay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo jubba ayaa ku heshiiyey in la sameeyo maamul kumeel gaar ah oo ka kooban gobollada gedo jubbada hoose iyo jubbada dhexe taasi oo ku salaysan rabitaanka dadka deggan gobolladaasi ayaa maamulkaasi kumeel gaarka ah waxaa lagu magacaabi doonaa maamulka kumeel gaarka ee jubba waxaa maamulkan uu jiri doonaa muddo aan ka badnayn laba sannadood iyadoo laga duulaya hannaanka dastuurka ayaa waxaa la samayn doonaa gobol xubinka ah federaalka iyadoo lasii marayo hannaan wada tashi ayaa qaybaha heshiiskani waxaa si wada jira ay uga shaqayn doonaan in la dhammaystiro qaybaha harsan ee maamulka iyadoo aan la garab maraynin dastuurka federaalka kumeel gaarka ah maamulka kumeel gaarka ee jubba waxaa maamulaya golo fulineed iyo golo goboleed hogaamiyaha maamulka kumeel gaarka ah ayaa waxa uu hogaami doonaa saddexda gobol ee jubbada hoose jubbada dhexe iyo gedo iyadoo uu shir guddoomiyena uu noqon doono golaha fulinta in dowladda isagoo kula xisaabtami doonto hogaamiyaha ayaa waxa uu yeelan doonaa saddex guddoomiye ku xigeen oo uu isagu magacaabay isagaoo kala tashanaya dowladda federaaliga kuwaasoo noqon doona xubno ka tirsan golaha fulinta golaha fulinta waxa uu noqon doonaa xubin fulineed ee maamulka kumeel gaarka ah kaasi oo xubnihiisana uu soo dooranayo guddoomiyaha isagoo kala tashanaya dowladda federaalka iyadoo dowladda federaalka ahna ay yeelan doonto mas-uuliyadda ah inay xaqiijiso in loo wada dhan yahay golahaasi golo goboleedka waa inuu noqdaa mid loo wada dhan yahay iyo golo matala dhammaan beelaha iyo deegaanada ah ayna soo xulaan hogaamiyaasha dhaqanka si isla egna kuraasta loogu qaybiyo degmooyinka saddexda gobol oo ku salaysan hannaan dib u heshiisiineed iyadoo shuruucda iyo xeer nidaamka waa inay noqdaan kuwo waafaqsan dastuurka kumeel gaarka ee dowladda federaaliga uuna ansixiyo baarlamaanka dowladda federaaliga ah guddoomiyaasha jubbada hoose iyo jubbada dhexe ayaa waxaa magacaabaya hogaamiyaha taasi oo ku salaysnaa doonto mid loo wada dhan yahay wadatashina lagala sameeyo odayaasha dhaqanka iyo dowladda federaalk ee soomaaliya iyadoo maamulka gedana uu u sii jiri doono sida uu hadda yahay maamulka iyo maaraynta dekedda iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ayaa waxaa lagu wareejin doonaa dowladda federaaliga ee soomaaliya muddo lix bilood gudahood iyadoo dowladda u soo magacaabi doonto koox maamul taasoo la tashi ay kala samaynayso maamulka jubba dakhliga iyo khayraadka kale ee ka soo baxa dekedda iyo garoonka duuradaha ee kismaayo ayaa waxaa looga faa'iidaysan doonaa in lagu maalgeliyo mudnaanaha amniga iyo adeegyada gobolka jubba dhammaan qaybaha amnigu ay ku jiraan guutada raaskambooni daraawiish iyo maleeshiyaadka kale ayaa waxaa lagu dari doonaa ciidanka taliskiisa dhexe iyadoo booliiska gobolkana uu hoos imaan doono taliska maamulka gobolka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka kumeel gaarka ee jubba ayaa si wada jira waxay u samayn doonaan guddi farsamo oo dhinaca amniga ah kaasi oo heshiis ka gaari doona jadwalka iyo qaabka ay ciidankaasi isu dhex geli doonaan waxaana guddiga farsamo uu mas-uul ka noqon doonaa dib u habaynta arrimaha amniga aad iyo aad ayay umahadsan yihiin kuwaasi waxay ahaayeen ibraahim xasan daandure iyo cabdulaahi nuur maxamed colombo inoo soo koobayey qodobadii ugu muhiimsanaa heshiiska ay dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamulka jubba ay ku gaareen magaalada adis ababa ee waddanka etoobiya haddaba haaruun macruuf ayaa khadka taleefonka ee magaalada adis ababa kula xiriiray wasiiru dowlaha madaxtooyada soomaaliya faarax sheekh cabdulqaadir oo heshiiskaasi u saxiixay dowladda soomaaliya waxaana ugu horreyntii weydiiyey sida sida heshiiskaasi lagu gaaray walaa waxaan ku yimaadeen wadahadallo iyo iyo iyo iyo heshiis dowladda federaalka iyo iyo dhexmaray waxaan waa waa waa presidencies malaha sida aynu ku heshiinay waxa weeye un dhibaatada taagan ee maanta taagan ayaynu doonaynaa inaynu uga gudubno oo aynu oo aynu xalino xalkaas raaiskiisa ayuu ayuu ku yimaaday marka maamulka kumeel gaarka ee jubbooyinka weeye waxaana dee dee aanu isla garanay in uu sheekh axmed maxamed islaan uu guddoomiyeka u hogaanka hogaamiye ka ahaado xilligaas kumeel gaarka ah waa gartay sida heshiiska ku qoranna saddex guddoomiye ku-xigeen buu yeelan doonaa saddexdaasna isaga ayaa soo magacaabaya isagoo la tashanaya dowladda sidaasaa saxa soo maha wa wa waa sidaas arrimaha magacaabistun waxyaabo badan oon ka hadalay iyo waxyaabo inooga dhiman oo oo tiro badanba way jiraan marka waa un guud gu- guud ahaan arrimo dib u heshiisiin iyo ku salaysan weeye dowladduna ay ay aada uga warqabayso waxa meesha ka jira iyo sida ay ku dhacayaan Eh, dadkuna hadda dhammaantood eh, waxay u ooman yihiin nabadgelyo iyo dib u heshiisiin in la helo Eh, la iska dhiciyo nimankan eh, eh, al-shabaab kadibna dee maamul loo wada dhan yahay oo habka dastuurka iyo waxa ay soomaaliya ku heshiis iyo dadka ay ku heshiiyaan lagu dhisi doono marka waa un process eh, bilowgiisa wey waaye qodobkan ku saabsan maamulka dekadda iyo garoonka aad baad ugu rafaadeen dhowr maalmood ayuu idinka qaatay adiga sidaad u fahamsan tahay muxuu dhigayaa qodobka heshiiska ku saabsan dekadda iyo garoonka maamulkooda dee dekadii garoonku laiskuma khilaafsanayn soomaalidu laiskuma khilaafsanaa waa hanti ay iska leeyihiin ummadda soomaaliyeed eh, guud ahaanteed oo oo oo waa waa asad qaran weeye Eh, asadkaas qaranna waa in loo maamulaa hab ay ummadda soomaaliyeed oo dhan ee raalli ka fa- ka faa'iideysan karto asadka qaranna waxaa mas-uul ka ah dowladda federaalka ee soomaaliya oo uu oo uu ku yaalaba taasi laislama diidanayn Eh, lagamana eh, eh, cid shaga ka qabtayna lama arko Eh, dhammaan dadka soomaaliyeed oo dhan iyo eh, dadkan wafdiga jubbooyinka ka yimaadeyna eh, taasi maalinna shaki ma aanay gelinin Eh, cid soomaaliya shaki gelisayna lama arko laakiin sidaad og tahay eh, wax badan oo hantidaa ah eh, iska dayacmeen ama mararka qaar gacmo ayay iska galaan aanan eh, aada loola xisaabtami karin ama aanan lagu haynin marka in eh, waxaasi dowladda federaalka ah ay mas-uuliyaddeeda qaadato oo lagu wareejiyo eh, muddo lix bilood eh, gudahood ah Eh, sidoo kaleeto in immigration loo magacaabo eh, meelaha laga soo galo eh, dalka oo airboorada iyo dekadaha iyo xuduudaha iyo ay ka mid yihiin marka eh, taas weeye taas weeye ujeedada heshiiska waa gartay bal waxaad wax yar ii sharaxdaa een, waxaa la yidhaha wadahadalladan waxaa bilaabay markii ugu horreysay adiga iyo sheekh axmed madoobe bal caqabadaha iyo een, maxaan ku idhahdaa waxyaabaha aad ka soo gudubteen wax iiga sheeg guud ahaan guud ahaan waxaa weeye walaal haarun marka koowaad dee dadkeena soomaaliyeed oo dad soomaaliyeed oo walaala ah waad garanaysaa dhowr iyo labaatan sano oo dagaal sokeeya ah marka dadku shaki unbay kala qabaan Eh, dowladda federaalkana waxay timaaday xilli cusub Eh, waxay timaaday iyadoo meeshaasi ay howlo badan ka socdaan eh, dagaalo ay ka socdaan eh, ciidamo eh, amisom ka socda iyo ciidamo kale ay ciidamo amisom ka socda ay joogaan Eh, deegaanadaasna runtii dee eh, labaatankii sano oo soo dhaafay kuwa ugu dagaal badan oo ugu dhibaato badan ayay ayay ayay noqdeen Eh, dowladduna markii ay ay soo gaartay ay- ay shaqada bilowday eh, waxa ay la kulantay hab ay marka iyadoo arkaysa habkaasi inuusan eh, sidii dastuurka waafaqsanay inuusan ahayn oo isabgaran waaba meesha ka dhacay dowladda iyo dadkan isma aanay isma aanay dagaalamin oo dowladdu cid ay la dagaalantay oo dagaal ku qaaday ama cid iyadu la dagaalantay ma jirto isabgana waagaasaa jira Eh, markii dee marxalada lasoo gaarayna waxaanu dareemay in loo baahan yahay in isabgaran waagaa laga hadlo ka hadalkiisana dee meel unbuu ka bilaaban lahaa marka waxa uu ka bilowday kulanka kula kulamadaasu ka bilowday laakiin kulamadaasi wax qarsoodee maahayna wax ay dowladda federaalka iyo wax ay maamulkii eh, eh, sheekh axmed oo markaa ka socdayba ay ka warhayaan Eh, ayay ahayd markii halkan lasu yimaadayna dee guddiyo ballaaran oo labada dhinac ka socdaba way sarkeen waana la wada hadlay Eh, waxaa lagu wada hadlayna waxay ahayd eh, laiskuma diidana dowladda soomaaliyeed inay dowlad federaal ah tahay Eh, laiskuma diidana wadanka inuu us- u- u- u socon doono hab federaal laakiin inay weli wax badan inaga dhiman yihiin marka waxaas badan ee inaga dhiman inaanay inaga mashquulinin ee howlaha kale inoo yaala ee markaa dadku inay heshiiyaan Eh, shirkana inuu yahay meeshii eh, eh, bilowga ahayd Eh, maalmo gudahoodna eh, shir eh, dib u heshiisiineed oo kaleeto lagu qaban doono magaalada muqdisho oo ay kasoo Wa- waa qaybgalayaan gartay eh, dad kala duwan kadibna eh, kismaayo nafteeda shir kale eh, lagu sii qaban doono si dadka soomaaliyeed ay uga baxaan qaxarka iyo khilaafaadka iyo waxa ay uga baxaan waa gartay eh, ka tashiga arrimaha maamul u sameyntana loogu helo fursado iyo ay dad badan ka wada qaybgeli karaan kaasi waxa uu ahaa wasiiru dowlaha madaxtooyada soomaaliya faarax sheekh cabdulqaadir oo u waramayey wariyahayaga haaruun macruuf oo washington jooga dhinaca kale maamulka kumeelgaarka ee juba waxaa heshiiska u saxiixay hogaamiyaha maamulkaasi sheekh axmed maxamed islaan sheekh axmed madoobe falastiin axmed imaad falastiin axmed iimaan ayaa ugu horreyn weydiisay sida uu u arko heshiiska aad aad baad umahadsantihiin waxaan isleeyahay guud ahaan heshiiskaasi waa mid waxaan isleeyahay albaab cusub uu ufuraya soomaalida Een, haddaan sii sababeeyo khilaafaadka iyo dhibka iyo mushkilada ka jira een, soomaaliya inta badan maalmahan sheekada nin kastoo rabo inuu wax sheego jubbaland buu riisan ka dhiganayo marka haddii dherigaas la daboolo mana dhamo runta lagu daarta malaa Een, marka hadda la fiiriyo magaca la isku raacay ee ah maamulka jubba sidee u aragtaa in lagu bedelo maamulkii jubbaland waxba jubba administration iyo jubbaland waxba ereyga laanka ma kordhinayo sababtoo systemku waa systemkiisii maamulku waa maamulkiisii intii uu maamulkii lahaa dhisaya dhamaystirkii waa sidiisii ah magacu macno ma samaynaya laakiin waxaa macno samaynaya shaqada uu qabanayo wuxuu samaynaya de haddana jubbaland iyo jubba administration iyo jubbaland administration waxba isma dhahno waa isku dayo maalmihii u dambeeyey waxaa la sheegay in la isku haystay qaabka loo maamulayo dekada iyo eeraboorka iyo cidda maamulaysa heshiiska hadda laga gaaray dekada iyo eeraboorka haddii aad noo faahfaahayso muxuu yahay sideese ugu qanacday wuxuu yahay muddada lixda bilood ee hadda soo socota in maamulka hadda gacanta uu ku hayo kabacdina ay noqonayso in waa si wada tashiga dowladda looga tashanayo lix bilood kadib iyadu cidday soo magacaabayso ama waxa ka soo baxaya iyo dakhliga resource sharingku waa wax qaabka federaalka iyo dastuurka laga sugayo baarlamaanka oo ilaa hadda waxa loo isticmaalaya waa deegaanka unbaa loo isticmaalaya gebi ahaantiisaba marka systemka federaalki uu soo dhamaystiro qaabka resource sharingka iyo systemka federaalka loo qaybsanayo markaa unbaana arrintaas kale laga sugaya waana wax federaal ee wax hadda jubbaland keliya ku xidhan maaha Een, qodobada laga hadlay ee hadda aad ku heshiiseen waxaa ka mid a in shirduba heshiisiin aan la qabto haddii hadda aad adisababo ku heshiiseen maxay tahay sababta shir kale loogu baahan yahay dibadda ay haytaan laakiin waxa weeyaan bal dadkii gudaha ku jiray inaan shirmaayo kismaayo shir ku qabano dadka la isu keeno odayaashii dagaaladka qalooda jira waa wax uun kolley aan isleeyahay wanaagun bay taraysaa iyo dhamaystir Een, qodobada waxaa kaloo ka mid a in ciidamada een, jubbaland hadda horena raas kamboon uu ahaa adigoo aad gu- hogaanka u haysid ay ku biiraan ciidanka dowladda diyaar ma u tahay in hawshaasi hadda sida loogu heshiiyo ay ku dhacdo arrinta ciidanada waxna waa ciidan maamulka uu leeyahay ama boolis noqonaya ama daraawiish noqonaya ama prison xabsiga noqonaya noqonayo maamulka ugu yeelanayo waxna waa ciidan militariga oo s- militarigii somali national army noqonayo oo somaalia waxaa wixii somali national army loo gartana somali national army bay noqonayaan oo dowladda dhexdeeda istagayaan oo commandelka oo ee, wixii ciidanka loogu talagalay een, inuu yeesho maamul goboleedka oo sida booliiska iyo daraawiishta iyo nabad sugidda iyo asluubta iyo waxaa iska yeelanaya maamulka wixii loogu talagalay somali national army inay noqdaan ama s n a ahaan soma ciidankii qaranka soomaaliyeedna ee, sida uu dastuurku qabo waxay hoostegayaan een, taliska dhexe ee ciidamada dowladda soomaaliya ee federaalka ah marka taas mushkilad ma laha waa wax caadi ah in ciidamada la kala saaro waxna ay noqdaan ee, booliis waxna ay noqdaan ciidanka ee, paramilitary booliiska waxna ay noqdaan een, ciidan military ah marka taasi waa waxaan ku heshiinay waana wax dastuurka uu qabo maaha wax anagu aan hadda keenayna maaha Een, mudana waxaa jirta in ay jiraan siyaasiyiin badan oo soomaaliyeed oo dowladda siyaabo kala duwan uga soo horjeeda laakiin arinta ugu weyn ee hadda socotay ee ama iyaga laftirkeeda ay waddo ka dhiganayeen ay ahayd arinta jubbaland sidee siyaasiyiintii muddadan aad dowladda ishayseen aad ologa noqoteen ama siyaasad ahaan aad isku fakarka ahaydeen aad hadda ugu qancinaysaa heshiiska maanta aad saxiixda horta asal ahaan ee, siyaas cid waliba waxay ka hadlaysaa waa danta ummadda soomaaliyeed waxaa la saxayaa waa danta ummadda soomaaliyeed waxay raadinayaan waa danta ummadda soomaaliyeed middaa haddii la isla arko wixii danta ummadda loo arkay inay tahay cid way ku qanacaysaa cid kastoo annaga barnaamijka nagula jir waxaan ku hubaa hawsha inay ku qanacsan tahay ma jirin wax alla dowladdana waxaa laga rabaa inay ka soo baxdo dowladnimadii iyo hogaamintii iyo waajibaadkii iyo mas-uuliyaddii saaray marka taas way dhammaanaysaa insha allah saas aan- haddii taariikhda kulankan hadda maanta aad saxiixdeen heshiiskiisa aan ugu laabano caqabadihii ugu adkaa ee shirka soo wajahay ee adiga laftirkaaga aad dareentay in ay keeni karto in la isfahmi waayo lagu kala tago maxaa ka mid ahaa maxaase idiin fududeeyey inaad xal u heshaan waxaan is leeyahay caqabadaha ugu badani dee waa meel wada hadal ka jira waaba la isfeeraayo wax walbaa ka dhaco waa lagu kala tagay laakiin kuma anaan kala tegin Een, waxaanan kaga gudubnay waxay ahayd in dadaal badan iyo dulqaad iyo sabir badan oo qoladii ku jirtay wada hadalka Een, aan ugu mahad celinaya xaqiiqatan madaxweynaha eh, dowladda federaalka eh, mudane xasan sheekh oo aan hal mar xataa fatir ka bixin oo mar kasta isaguna nagu soo boorinayo oo lahaa ma kala tegi kartaa by any means waa in xal laga gaaro option kale ha la raadiyo iyo culays iyo si uu dowladda etoobiya oo eh, jaarka igab ahayd oo gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda uu barnaamijka aada u riixaya iyo yani waxaan kaga gudbayna baan isleeyahay caqaba kastoo timaada iyadoo hal meel looga soo wada jeesanayo aan go-aan ku gaarna inaan lagu kala jeo
kaasi waxa uu ahaa hogaamiyaha maamulka juba axmed maxamed islaam axmed madoobe oo u waramayey falastiin axmed imaan halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa in maamulka dekedda iyo garoonka kismaayo lagu wareejinayo dowladda lix bilood kadib raallihaada dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa in maamulka dekedda iyo garoonka waxaa naga sixida adeen mar kale ku celiyo in maamulka dekedda iyo garoonka kismaayo lagu wareejinayo dowladda lix bilood kadib inkastoo aan idaacaddii galabnimo aan ku sheegnay in garoonka dowladda lagu wareejinayo soddon maalmood kadib taasoo aan sax ahayn sidau idaacadda u sheegay xildhibaan cabdiraxmaan xoosh jibriil